hogaamiyaha maamulka kumeeldeerka ee s c khaatumo yeeshii degay isbitaalka guud ee magaalada laascaanood mashruuca dhismaha isbitaalka degmada webers kukaaladaha ee maamulka s c khaatumo iyo dowladda federaalk soomaaliya agaasimaha guud ee isbitaalka laascaanood axmed maxamed xasan ya sheegay in degmadiiyo nasiiban waalatay inay hele isbitaal qalab iyo tay ahaanba kuduw kii hore
maantay tahay bishii toddobaad waxaa isbitaal guuda magaalada laascanood madaxweynuhu noo dhagax dhigayaa dhisme cusub iyo dibudhis iyo qalabayn runtii as ka kaashadeen dowladda federaalka soomaaliya maamulka esi khaatumo iyo hay-adaha caalamiga deeqbixiyaasha caalamiga mudane madaxweyne dhismaha runtii waxaa weeye waa dhisme aad muhiim u ah isbitaalka iyo dhammaan esi khaatumo o dhan kabacdi markii isbitaalka la duqeeyey bur badan uu soo gaadhay cosyad badan maamulka uu diray waxaa laga soo jawaabay in dhismahan qayb uu ka ahaado marka baahi weyn oo loo qabay dhisme keliya maaha waxaa ku jira qalabayn iyo casriyeyn marka insha allah waxaan rajaynayaa bulshada esi khaatumo inay ka faa'idaystaan cisbitaalkan adeeg muhiimana u bixiya
wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka kumeeldeerka ee s c khaatumo ya sheegay in isbitaalka dhismo iyo qalab ahaanba uusa helo doono taasaytiya uu suwalbadan ku bedeli doonta caafimaadka gobolka waxaan halkan ku dhagax dhignay dayactir lagu samaynayo cisbitaalka guud iyo dibudhis iyo qalabayn kaas oo dowladda federaalka iyo maamulka khaatumo ay fulinayaan waxaanu noga mahadnaqanaa deeqbixiyaasha caalamiga ay ka mid yihiin dowladda norway iyo switzerland oo hawshan gacan weyn ka geystay aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa waxaanu dirnay codsiyo badan oo cisbitaalkan lagu hagaajinayo qaybtii koowaad ee nooga soo jawaabtay bay noqdeen arrintaana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hogaamiyaha maamulka kumeeldeerka ee s c khaatumo cabdiqaadir axmed ow aadan firdhe yaan mahadnagi dowladda federaalk iyo dowlado kale ee galantu ku jeesidaay dhismo isbitaalka maanta halkan waxaynu u joognaa munaasabadda dhagaxdhigga mashruuc ballaadhan oo ka kooban dibudhiska hosbitalka guud ee laascaanood dibudhiskaa waxaa la socda qalabayn iyo casriyayn waxaan rajaynayaa in shacabweynaha iyo bulshada s c khaatumo ay ka faa'idi doonaan mashruucan isaga saaka laga dhigayo markaad eegto baaxadda mashruucu uu leeyahay iyo tayada intaba mashruucan waxaa fulinaya oo isku soo dubariday dowladda federaalka ah iyo maamulka s c khaatumo waxaana ku deeqay dibudhiskan iyo qalabayntan iyo casriyeyntan cisbitaalka loo samaynayo dowladaha aynu saaxiibka nahay oo ay ka mid yihiin dowladda norway iyo dowladda switzerland iyo deeqbaxyaal kaloo caalamiya marka hore dowladda federaalka waa uga mahad celinayaa dawrkeeda iyo kaalinka ay ka qaadatay ka jawaabistii dhawaaqii dibudhiska ee hosbitaalka saad ka warqabtaan hosbitalkan laascaanood muddadii dagaalku soconayey waxaa jiray dhibaatooyin lala beegsaday oo runtii waxyeello weyn u geystay hosbitalka qaybo ka mida oo muhiima waa la dumiyey dad fara badan oo howlwadannada ka mida waa ku dhinteen